Ku-dallada xildhibaanada haweenka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa maanta tababar ku saabsan ka qaybgalka haweenka ee hoggaanka iyo go'aan qaadashada uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Tababarkan oo ay soo qabanqaabiyeen xildhibaanada haweenka ah ee ku jira baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka baarlamaanka Soomaaliya Xildhibaan Sacdiyo Yaasiin Samatar oo furtay tababarka ayaa kula dardaarantay xildhibaanada haweenka ah ee ka qaybgalaya tababarka inay ka faa'iidaystaan muddada uu socdo tababarka.
shaqada aada leedihiin oo kokaskan loo sameeyey waa women empowermentga waa kursigaagii horta adi hadda aad ku fadhidid beri ma kusoo noqonaysaa sharci sidee baa kusoo noqonaysaa gentleman agreement oo aan waxba sal a lahayn oo thirty percent aan joognaa aan ku fadhinaa dastuurka waxaa ku qoran ayaa innaga ina ku ah wax qasab aan ku leenahay ah maxaa inoo ku qoran qof kasta ha akhriyo hadda waxaa ku qoran haweenka inay leeyihiin muhiimad maanta dastuurka waxaan ognahay in dib eegis lagu samaynayo inuu dhammaystirmayo haddii aan teedi barsentigaas uusan sharci noo noqon kuweenna meesha fadhiya ma soo fadhiisan doonaan haddana inta soo noqotay aad ba u yaray raggaa saddex jibaar naga badnaa marka in aad ka fakertaan kursigan berito sidaa ugu soo noqon lahayd iyo inaan ra-iisul wasaare ku-xigeen hal gabar ah weligeed noqotay markii ay noqotay lama dhammaysan waxaan ognahay gabar kasta inaysan helin taageerad gabdhaha kale maahmaa wiilasha dhan waxay jiraa mid hadal la dhaho gabadhii meel soo istaagta raggu waxay dhahaan gabar baa ku dhegan waana run gabadhu markay wax raadsanayso mar kasta waxay fiirisaa qabiil ee kartida iyadu ay leedahay ama asxaab waxay ku leedahay ama iyadu meel inay istaagto ma laga yaabo sababta keenaysana waxay tahay mar kasta gabadhu gabar ma soo ag istaagto gabar garab uma aha ma jiro dastuur inoo qoran oo maanta ina ina difaacayana ma jiro ani maxaan gabdhihiina ina ku waaninayaa jaaniska aa maanta haysataan sanad iyo barbaa ina dhaafay wax meel inoo yaallo oo aynu ka soo shaqaynana ma jiro in aad qorataan war innaga maanta berito sanadkan wuu dhaafay hadda sanadka labaad haddii la dhammaado kursiga qofkii kaa bedeli lahaa ayaa ka shaqaynaya ani waxaan idin leeyahay dastuurka ka u midooba in aan baarlamaankan la ansixin ee teedi barsentiga uu sharci noqdo gudoomiyaha xildhibaanada haweenka ah ee ku jira baarlamaanka soomaaliya xildhibaan zuhur xaaji culusow ayaa ka hadashay muhiimadda uu leeyahay tababarkan xildhibaanada haweenka ah ee ku jira baarlamaanka
tababar ku saabsan ka qaybgalka haweenka ee hoggaanka iyo go-aan qaadashada kaasoo loo qabanayo dhammaan xubnaha ka tirsan golaha shacabka inta hadda aan ku joogno baarlamaanka kuma joogi doonno haddayna annaga hadda ka shaqaynin marka shaqo weyn baa inoo taalo waa mahadsantihiin xildhibaanadayda sharafta leh rag iyo dumar shaqaalaha baarlamaanka xildhibaanada haweenka ah ee ku jiro baarlamaanka soomaaliya ayaa dadaal xoogan gelinaya sidii ay u hirgelin lahaayeen qoondada haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda iyo hoggaanka dalka